midii hore ka xoog badan soomaaliya midii hore ka macno badan soomaaliya midii hore dimuqraadi ka ah oo aan dulmi iyo jawrfal iyo awooddoo lagu takrifala iyo waxaa oo dhan ka hufan oo ka madax bannaan waaye soomaaliyada cusub aan dhisayno dowladda federaalk ee soomaaliya waxay u taagan tahay soomaaliyadaas cusub dhismaheeda oo ka kooban dibudhiska siyaasadda dibudhiska arrimaha bulshada iyo dibudhiska dhaqaalaha saddexdaa tiir oo isla dhaqaaqday ayaa soomaaliya dibudhiska siyaasaddana tiirka ugu weyne ugu muhiimsan waa tiirka midnimada dalku dalku in uu mid noqdo weeye dad badan ayaa waxay qabaan dagaaladii sokeeye awgii dadku dalku waa kala qoqobmay waa kala tegayaa qabiilqabiil baa loo sii kala socdaa siyaasaddii waa qabiiloobaysaa xukunkii waa qabiiloobayaa waa lasii kala baxayaa oo weliganba qabiilaan ahayn dalkanna waa deganayn hadda miyaan qabiil noqonnay annagoo qabiil ahaan dowlad noqonnay oo xoog leh oo adduunyada laga yaqaano qabiil waan ahaanaynaa dowlad casri ah oo xoog leh oo adduunyada laga yaqaano oo siyaasad casri ah ku dhaqanta una adeegta dadkeedana waan noqonaynaa waanan noqon karnaa waan soo muujinnay inaan noqon karno marka muxuu ahay taasi dood kama taagna dhibaatada maanta dalkeenna midda keliya ee ku hartay oo ah meesha ay gudditu ka furfuran karto dunta daabaca haddii meel laga qabto oo la jiido daabacaasoo dhan dhammaantii waa wada furfurtaa dunta halkii laga jiidayey ee dhibaatada soomaaliya ay ka furfurmaysay ee dhibaatada soomaaliya ay ka kala muxuu ahay baxaysay waxa waaye waa amniga waaye waa la dagaalanka iyo ciribtirka kooxda nabaddiidka ee ugus waaye halka maanta soomaaliya mushkiladdeeda ay ka kala daadanayso oo nabaddeedii iyo qarannimadeedii iyo haybaddeedii iyo diinteedii iyo sharafteedii ay u soo muuqanayso dib u soo istaagayso waa la dagaalanka iyo ka adkaanshiyaha aan ka adkaanayno kooxdaas nabaddiidka ah waaye waana waana ka adkaanay sannado dhow hortood halkan sidaan looguma dabaaldegi karin meel sidaanoo kaleana laguma dabaaldegi karin maanta caawa halkan kuma joogno raalli ahaanshooda kuma joogno raalli ahaanshooda kuma joogno ilaahay raalli kama noqdo ayage waxaan ku joognaa halkan waxay tahay rabitaanka shacabka soomaaliyeed ay rabaan nabadda iyo deganaanshiyaha iyo amniga iyo dowladnimada kaasaan halkan ku joognaa waxaan halkan ku joognaa midnimada midnimada aan muujinnay ee aan u muujinnay inaan xorowno oo aan ka xorowno nimankaasi muxuu ahaaye qaabdarrada iyo dhaqanxumida dalka la keenay ciidamadeenna qalabka sida dhammaantood siday u dhan yihiin afarta ciidan ee aan leenahay caawa dalka daafihiisa kala taaganoo dhan bay u taagan yihiin roobaa da'ayo dhaxanaa jirta duruufo kaloo gaar ahay qabaanay leeyihiin haddana waxay gaareen inay baxaan ooy dalka iyo meelaha uu cadowgu uu ka dhow yahay ama lagu tuumayo o dhan inay istaagaan oo ay u taagan yihiin habeen iyo maalin sidii ay maxaa annagoo og weliba kulligeen aan ka warqabno duruufaha gaarkaa oo ay ku shaqaynayaan oo ay ku nool yihiin oo ay ku socdaan oo ay haystaan oo wixii ciidan casri ah oo qarniga kow iyo labaatanaad jooga uu u baahnaa aanay haysanin haddana waa taagan yihiin hambalyaan leeyahay iyaguna meel kastoo ay joogaan waxaan u dirayaa hambalyo ciidamada qalabka sida guud ahaantood waxaan ku bogaadinayaa aan leeyahay nolosha iyo neecawda soomaaliya ee maanta soo noqotay calankaa quruxda badanna ee maxaanku idhahdaa meelaha quruxda badanna ka taagan sida guddoomiyaha gobolka iyo duqa magaalada hadaata uu tilmaamay ilaahay ka sokow adika ayaa iska leh abaalkaa iyo mahadcelintaa iyo mudnaantaa intaba dhallinyarada soomaaliyeed waa laga taariikheeyey saddex iyo tobankii s y l iyo sida ay ku bilaabeen xafiis ma lahayn meelay tagaan ma lahayn maxaanku idhahdaay maqaayado iyo maxaanku idhada meelaha isugu tegayaan urur siyaasadeenaan nahay oo siyaasadda dalkaanaan u taaganahay lama dhihi karin kalaabaan nahay waxaan rabnaa tacliinta iyo muxuu ahay magaciisa inaan ka shaqayno meelaha inta soo marmareen markii dambe inay soo istaageen ay dhaheen dalkan inuu xor noqdaan rabnaa wadda dheeray u soo mareen dabcan sida marar badan laga dhawaajiyey aqoonta maanta aan haysanahay ma jirin dhaqaalaha aan haysanaa ma jirin teknolojiyada casriga ee daqiiqad kasta meel kastoo qof soomaaliya uu joogo fariinta lagu gaarsiin karo ma jirin haddana intaasoo dhan waxay ku guulaysteen dadka soomaaliyeed inay mideeyaan oo hal waddo oo la yidhaahdo waddadaani waxay tagtaa xurriyad ay tagtaa meel la yidhaahdo inay ku mideeyaanay dadka waddadaa qaadsiiyaan ayay ku guulaysteen saddex iyo tobankaa wiil ee dhallinyarada ahaa beriga maanta qarniga kow iyo labaatanaad oo aan aad iyo aad uga imkaaniyaad badannahay uga fursado badannahay uga dhaqaalo badannahay uga aqoon badannahay inaan dadkeenna toosin weyno on hagaajin weyno oon waddada saxdaa oo nabadda walaalnimada midnimada iyo dimuqraadiyadda ay ku taagan tahay inaan maxuu ah waxaan dhallinyarada soomaaliyeed marka waxaan leeyahay iyo iyo mas-uuliyiinta madaxda intaba intii kutub jaamaca gacanta saartay ummadda u dhaaratoo dhan waxaan xusuusinayaa ilaahay hortiisa maalinta qiyaamaha waa qof qof waa lagula xisaabtamayaa maxaad ka qabatay mas-uuliyaddii aad qaaday ee aad u dhaaratay haddee waxa kula xisaabtamaya waa ilaahay qalbigaaga waxa ku jira kama qarin kartid meel mugdiyo madow iyo qol luuq oo lagu laabto waxaad ku sheegtay kama qarin kartid xanta dhegta aad qof u saartood xumaan ka hadashay kama qarin kartid ilaahay hadda ogow waxa aad u dhaaratay oo aad gacanta saartayna waa dalka iyo dadka iyo diintiisaba in aad ilaalinayso oo aad dhowrayso waxa dadka ka dhaxeeya oo ah shuruucda iyo qawaaniinta iyo waxa ay ku heshiiyeen ummaddu in ay wada leeyihiin inaad ilaalinayso ayaad kutubka jaamaca gacanta u saartay ilaahay hortiisa ilaahay hortiisuna ilaahay hortiisa laguma ceebeeyo kumana ceebowna ilaahay idinkiisa dhallinyarada ciidamada qalabka sidaas sidoo kale waxay ka mid yihiin dadka farakutiriska ummadda marka tiradeeda la eego ee muxuu ahay mas-uuliyaddaas qaaday ee maxaanku idhahdaa kutubka ilaahay gacanta u saaray inay dalka difaacayaan waanay ku maqan yihiin waanay difaacayaan dadka soomaaliyeedna waxaa mas-uuliyad ka saaran tahay wiilkaa dhallinyarada ah ee u istaagay ee aad daraaddiis caawa aad ilaahay kasugo aad ku seexanayso amniga oo aad waddada ku marayso oo saqdi dhexe caawa aad muxuu ahay ku xurmaynayso ad ku ilaalinayso maalinta iyo saacadaha qiimiga leh ee ummaddaani muxuu ahay macnaha u leh ee sababiyey in halkan laysugu yimaado ee sidaan inta ixtifaalaadkan loogu samaysto kadibna calanka lagu saaro kadibna magaalada guryaheenni meelihii aan kala deganin si nabada aan u aadno waa wiilkaas qiimaha uu leeyahay waa intaas inaan marka aan wiilashaasi magacyada xunxun iyo hadallada laayiq aan ahayn iyo waxyaabaha noocaas ahi inaan kula dhaqannahay sax maaha wixii naga dhiman waan dhammaystiranaynaa waanan muxuu ahay horay ayaan usii dhaqaajinaynaa mar walba dadka soomaaliyeed arrinta aan kula dardaarmi jiray aan rabaa inaan kula dardaarmo oo ah isqadarinta is-ixtiraaminta isweynaynta walaalnimada ku salaysan soomaalinimada in la ilaaliyo soomaalinimada waa waxa keliya aan wada leenahay ee naga dhexeeyo oo aan ku wada abtirsanayno oo haddii ay xumaato qof waliba uu xumaanayo soomaalinimadu haddii ay xumaato oo magaca soomaaliya uu xumaado oo magaca dadka soomaalida uu xumaado qof kasta gurigiisa ugu tegaysaaye anigu alla ilaah si fiicanna waa u libisanahay daar fiicanna waa ka soo jeedaa diyaaradna waa raaci karaa ma ahan waa waxa naga wada dhaxeeyo oo hadday qurxoonaadaanna quruxdaasi aan wada wadaagayn si kastoon dhar foolxun iyo dhar jaxjaxan iyo maskiin aan u ahay haybadda waxbaan ka leehay si kastoo aan u qurux badanoon u libisanahay oon dhar qaaliya iyo dahab qaaliya aan u xiranahayna haddii soomaalidu ay macno beesho wax macnaa ay waxaas iisoo kabi karaan ma jirto waxa sidaasa marka oo ruuxdeenna la socdo waa inaan horumarinaa oon ilaalinaa oon weynaynaa meel ay dhiba culays badan ka jiray gaartay waan soo celinay meel fiican bay maraysaa inta dhimanna inaan horay aan u sii dhaqaajinno oo si kastaba ha noqotee soomaalinimadan dadka kaga sarraynaa wiilkii dhahayay inaan maxaanku dhaha heestaasi aan ku waxayno mustaqbalka soomaaliya waa cad yahay waa qurux badan yahay rajadiisuna aad iyo aad ayay u weyn tahay dalkani waa dal qani ah waa dal wixii nimco ah ee ilaahay ummad siiyo oo dhan uu siiye waayo bad ha dhihine beer ha dhihine bar ha dhihine wax maanta aan leenahay oon dad kale ku cowriyeyno oo naga maqani ma jiraan annagaana lagu cowriyaa baddooda intay la eg tahay eeg bal intay xoolo ma nool muxuu ahay dalkooda ku nool bal fiiri beeraha ay haystaan iyo waxa u bixi kara iyo waxa u baxa macaantooda dalagyada u baxaya bal fiiri annagaana la cooriyayaa marka dalkeennu waa qani maxaa naga hortaagan maxaa naga hortaagan aqoonteennu weli waa dhiman tahay khayraadkaas uga faa'iidsano awooddii dhaqaale uga faa'iidaysano maxaan u yeelan weyne labadaana waxaan u yeelan weynay siyaasadda oo hagaagi weyday awgeed siyaasadduna maxay u hagaagi weyday dhammaanteenaa ku wada mashquulnay oo maxaan ku rahdaa inaan sidaa aan u dabagedino siyaasadda ayaan dhammaanteen ku wada mashquulnay siyaasadda aan ka harno dadka loo igmaday oo loo dirsaday oo mas-uuliyadda loo saaray oon hadda tilmaamayay oo kutubka jaamaca gacanta u saaray aan ugu sinno dadka soomaaliya aanan uga dambayno yaanan kulligeen wada siyaasi noqonin waa naga xumaatay waana naga xumaanay asbaabta yaanan kulligeen siyaasa wada noqonin wax walbana yaanan siyaasadaynin wax badanaan siyaasadda shaqo ku lahayn samafalaan siyaasadda shaqo ku lahayn farsamaan siyaasadda shaqo ku lahayn degaan iyo wax soo saar iyo tacbashaan siyaasadda shaqo ku lahayn yaynaan siyaasadaynin siyaasadda siyaasadda ah ee looga hadlaayo horumarinta iyo toosinta dowladnimada dadkii loo wakiishay fursad ha la siiya inay ka shaqeeyaan shacbiga soomaaliyeed meel kastoo uu joogana ha la shaqeeyo kii shaqada meeshii ku habbooneed iyo sidii ku habbooneed aan u qabanaynina ha la qabto gacantu ha la yidhaahdo waddadii amaad hareer marsan tahay nin yahow ama gabar yahay waddada ku hagaag halkaanay ahayd waxba tari mayso kelmadaha xanafta leh erayada aanan waxba soo kordhinayn erayada muxuu ahay dadka damqinaya haarihii iyo boogihii hore jiray ee laga soo biskoonaya dib u danqinaya macno ma samaynayso waan soo aragnay in nagu filan aan soo joognay kelmado dhib badan midba midka kale ku xun yahay muxuu ahay dacwadii la dhihi jiray dacwat yaa qowmi aniga haddaan ahay reer hebel haddaan ahay xagga haddaan ahay inta waxba ma ahid soomaaliya tahay taasaadna macno ku leedahay reer hebel reer hebel cararayo oo maxaan ku ihahda qurba joogtooda iyo daljoogtooda inta isku taga baasi isku dara qoryo isi saaree dababa dalka xagga uga dhac inta uga dhac qoladaan inta ka gal xagga ka waxay waxba waxa laga dhaafa keliya waxay tihi wiilal qaali ah oo soomaali ah oo micno leh oo ayagu caqligooda aanu gaarsiisnayn dhibka ay ku jiraan laakiin annagu aan garan karnay laakiin uga turi weynay inaan dabka ku ridna unbaa ka dhashay wax kalkama ayan dhal dadka iyo dalkaba uma noqoto maanta kelmado kelmaduhu kuwooda maxaanku irahdaa fiican latiifka ah dadka maxaanku irahdaa quluubtooda isu soo jiidayo maxaanku irahdaa dadka isjeclaysiinayo dadka muxuu ahay qiiraysanee xasaradda ku jira ka saarayo kuwaa weeye kuwa looga baahanya miidiyaha iyo meel walba in laga adeejiyo meel walba inaan taagannahay ama kelmad fiican dheh ama iska aamus ama kelmad fiican oo sidaa ahoo sifahaas la dheh ama tartiib iska aamusoo gaabso oo ahlan wa sahlan nabadaadu ku joog laakiin dadka ha laga ilaaliyo xanafta iyo xumaha ha laga ilaaliyo waxa ugu horeeyo oo aan maanta aan ugu baahi badannahay waa dadkeenna quluubtooda inay isu soo aaddo dadkeenna quluubtooda inay isu soo aadana quluubta muxuu aha lama qoro muxuu ahay inta loo qaato shooko ama maxaanku irahdaa masaar mayaambo laguma qoro quluubta waxaa lagu qoraa waa carabka waa kelmadaha waa orahda la dhahayo erayada la dhahayo waaye waxa quluubta lagu qoro oo lagu hagaajiyo aan quluubteenna hagaajinno oo aan qorno mustaqbalkeennu meeshaasu ka dambeeya markaa kadib ayaan mustaqbalkeenna qurxin karnaa markaa kadib ayaan khayraadka ka faa'iidaysan karnaa markaa kadib ayaan ummad haybad leh meeqa ummadood ayaa jirto oo waxa aan haysana aan haysanin haddana maanta adduunyada cizi iyo karaamo ku nool meeqa ummadood ayaa jirta oo aan maxaan ku dhahay waxyaabaha aan leenahay ee nooca aan nahay ee mid yacni isku isku dad isku diin isku dhaqan isku muuqaal isku wax walba ah aan haysanin haddana wada nool oo fiican oo ayagoo kala kalar oo kala midab oo kala nooca haddana hal magac isla wato oo magacaasna ku ixtiraaman oo maxaankuraa ku dhowrsoon waa la sameeyey iskama imaanina waa la sameeyey dadaa sameeyey dadka sameeyeyna annaga nagama duwana waan samayn karnaa waan samayn karnaa waan yeeli karnaa mustaqbalkeennu waa sidaas waa cad yahay haddii aan u soo laabto hiigsiga oo maantana baarlamaanka federaalka dhexdiisa aan uga hadlay hiigsiga wuxuu yahay soomaaliya in dib loogu soo celiyo dhaqanka siyaasigaa ee la garanayo ee adduunyadu ay taqaano mid noo gaara annaga keligan aan garanayno adduunyadu aanay aqoonin lama imaan karno laakiin adduunyadu nidaamay leedahay dhaqamay leedahay qawaacid iyo shuruuc iyo nidaamay u samaysatay siyaasadda lagu hago ayadoo mar walbana lagu sii dabaqayo oo loola sii aadinayo waxa dalkaas u gaarka ah waxa dalkaasi gaarka u leeyahay ama duruufihiisa u gaarka ah hadday tahay dhaqan hadday tahay dabeecad hadday tahay diin hadday tahay maxaanku idhahdaa lagu hagaajinayo siyaasadda oo dhinaca loo hagaajinayo ayaa ummad walba siyaasadaasi marka sida wax walbay u horumarayaan ayay iyaduna horumar u leedahay siyaasadii qoriga tii isku duulka tii waxduminta tii wax burburinta wixii waa ka nimide maanta waxaan u soconna waxay tahay siyaasaddii wax walba lagu soo dhisayey siyaasadda wa yacnii waxaanoo dhan daaruhu maxay u dumeen dadku muxuu u colloobay maxaa loo kala irdhoobay maxaa loo kala guuray maxaa loo kala miirmay dhammaan waxay ahayd siyaasad xumaatay siyaasaddii xumaatay oo sidaasna badday oo meeshaana geysay miyaan konton iyo shan sano oo dowladnimo ah xornimo ah kadib miyaan sii wadaynaa labaatan iyo dhowr sano oo dhibaata iyo ciriiri iyo ansoomta miyaan haddana ku sii celinaa maya waa inaan ka nimaadaa meeshaas maxaanan uga imaan karnaa siyaasaddu inay isbeddel leedahay tadaw horumar inay leedahay maanta caliyaa jooga beri muxuu aha caashaa joogto maalinta dambe ciisaa jooga maalinta kale siyaasaddu inay horumar inay leedahay oo ay muxuu ahay issii korkorayso sii dhismayso oo ay sii socoto ilaa kuwa dowladaha maanta dimuqraadiyadda iyo horumarka iyo waxa ku naaloo ku faanay meeshaasoo kale inaan gaarno waay laba kun iyo lix iyo toban waxaa ku dhammaanayo laba kun iyo lix iyo toban waxaa ku dhammaanayo mandatekii igmashadii la igmaday dowladdan iyo hay-adaheeda wakhtigoodii dadku waa dadkii hay-aduhu waa halkoodii baarlamaan waa baarlamaan waa jiraya xukuumadi waa jire madaxweyne waa jiraya muxuu ahay dowlad goboleedyadu waa sii jir waxaasoo dhan kun waa jirayaan laakiin maxaa isbedelayo mas-uuliyaddii iyo dadkii hayay oo mar walba leh waa ku tijaabinay afar sanaan kuu dhiibannay waa kuugu bagi weynayee naga leexo caliyaan u dhiibanaynaah waa kuugu bagnaye noo sii wad muddo kale waxa meesha yaallahay waa intaas waxaa la yidhaha qaylo yeertay qalab kama tunmo dadkeenna siyaasadda ku jira ee inay soo noqdaan jecel fursadda waa soo haysano waddadii dheeradan soo marray aan gadaal u mililicno aan gadaal u fiirino wax aan dadka la hortegi karno aan dhihi karno warbal war mar kale hana loogu daro intii horon qabanna ka badan qabanana ma soo samaynay mase somaynaan samayn dadka soomaalida ayaa xaakimiinka ah aradaas oo loo arrintaas oo loo daynaya haddii aynaan soo samaynin ina la yidhaahdo raalli ahaada dhinac istaaga annaguna aan waayahay inta dhaanaan inta ka baxno maalintaas dood iyo dacwo ma furro waxa keliya furan waxay tahay ma sidaasaa haahaye waa ka leexda meesha ee ninkii kaloo ku habboon ama gabadhii kaloo ku habboon ha la keeno maxaan ku gaari karnaa marka sidaa sidaa isxagxagasho iyo caqabad iyo inaan shaqo qaban weyno ku gaari mayno inaan shaqada qabanno wixii naloo igmaday aan qabanno intii aan gaari karna gaarno hore u wadno aan dhaanno duruufaha soo jira awgood intaan soo gaarnay waana kanaa waxbaan soo qabanay eeb kow lama saddex afaraan soo qabanay waana kan inaan dhihi karnaa dadaalkaasaan ku jiraa dadaalkaasi nagama bixinayso mana ku guulaysan karno mana samayn karno is-eedayn faro isu fiiqfiiq istuhum iska dabalaabasho nagama nagama bixinaysee inaan caddaanno oon soomaaliya iyo maxaanku idhahda arrimaheeda u caddaano isbedelka laba kun iyo lix iyo toban aan rajaynayna haddii aan la yidhahdo cid walbaa tala ku leh madaxweynaha tala ku leh prime ministerkii xukuumaddiisaa tala ku leh baarlamaanka federaalkaa ku leh dowlad goboleedyada iyo maamulada jiraa ku leh bulshada rayidkaa qaybaheeda kala duwanaa ku leh caalamkana garab taagana maalin walbana kaalmaynayaa ku leh wax aan intaasi aan isla wada fahamnay oon isla wada leenahoon wadno waa waxa ugu qurux badan haddii aan intaas wadi wayno aan buugteenna gadaal beejijkii lasoo dhaafay aan dib u rogno wixii dhici jiray iyo meeshaan istaagi jiraan istaagaynaa meel qurxanoo loo xiisana ma ahan oo dib loogu noqdo inaan hore uga soconnaan u baahannahay ilaahay idankiis waan ku guulaysanaynaa waanan ka soconaynaa waxaan rabnaa inaan abuurno qawaaniintii iyo nidaamkii xukunka si nadiif oo tartiib oo deganaansha la isugu bedelay waayihii dambena way soo socotay way soo dhismaysay transitionkii ama xilligii kumeel gaarka ay si nadiif oo deganaanshiyo badan leh ayuu ku dhammaaday uu kusoo gabagaboobay middan isbedelada imaanaya sidoo kale si nadiif oo tartiib oo deganaanshiyo iyo nabadi ku jirto inay ku dhammaadaanaan rabnaa maamulada socdaa ee hadda kumeelgaarka ee gobollada ka dhisan waa maamullo kumeelgaar oo bilow ah oo wanaagsan waan sheegnay talada dowladdaana waxay ahayday xukunka iyo dowladnimada in muwaadinka soomaaliyeed meesha uu ku nool yahay loogu geeyo ee aanu isagu soo doonanin markuu soo doonto wixii sagaashankii iyo kii sagaashankii dhacaya dhacaya in aanu soo doonanin ee meesha uu geela ku ilaashanayay oo beerta uu ku falanayay oo ku kalluumaysanayay talada iyo xukunka iyo dowladnimada iyo muxuu ahay masaalixda dowladnimada ay leedahay in loogu geeyo waaye waa bilowgeedii arrinta ku saabsan maamullada iyo dadka in fursad la siiyo degaan kasta ahi cidda degaankiisa u maamulaysa ahi in ay tala ka gaaraan qaranka cidda u maamuleysana waa marayso way joogtaa laakiin degaanka ciddii u maamuleysay mas-uuliyaddiisa qaadaysay in fursad loo siiyo inay soo magacoodaan maamulladu waa sidaas meesha ay joogaanaan hoos uga sii dejinaynaa heer gobolaan gaarsiinaynaa heer degmaan gaarsiinaynaa meesha ugu hoosaysaan gaarsiinaynaa muwaadin soomaaliya meel kasta uu joogo danta soomaaliya ku jirto dowladnimadaa ku jirto amnigeennaa ku jira waa waxa keliya ee xidida siibaya kooxaha nabadiidka wax xididasiiba waa dowladnimo iyo xukun inuu meel walba soomaaliya ka jirtaa uu ka jiro dadku ay raalli ka yihiin ku qanacsan yihiin iyagu ay samaysteen ee aan dusha looga keenin oo lagu waxayn waan ku soconnaa waanaan gaaraynaa haddii alla yidhaahdo intaas kadib beesha caalamkaahi wanaag badanay nala soo qabatay wax badanay nala soo qabatay haddana waa sii horumaraynaa cilaaqaadkeenna caalamiga waa fiican yahay aydan waa wadinaa intaa kadib mar kale dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay hambalyo ciid wanaagsan sanad guurada konton iyo shanaad maalintii midnimada soomaaliya waaye waana maalintii dib u soo noolaanshaha iyo dib u soo kabashada dowladnimada iyo muxuu ahay qarannimadii soomaaliya waxaan rajaynaynaa ilaahay idankiis sanadkan sanadkiisa annagoo intaan ka sii qurux badan ka xoog badan ka muuqaal wanaagsan inaan mar kale haddana aan muxuu ahay aan dabaal degno oo aan isugu nimaado iyo sannadaha soo socda intaba dadka soomaaliyeed guud ahaan hambalyaan leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
manta manta manta madaxii banaane manta manta manta